faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkaanigo reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa uu dooroon gudoomiye ku-xigeenka koowaad aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta kuna la qaatay baarlamaanka maamulka jubbaland wasaaradda dowlasta hawada dowladda federaalk soomaaliya oo wada qorshe cusub oo magaalada caasimadda muqdisho lagu dhisayo garoon diyaarado casri ah afar iyo tobanka oktoobar oo ah maalin xasuus maxdhal leh ku reebtay ummadda soomaaliyeed oo maanta laga xusay geyga soomaalida laba sano kadib weerarkii argaxiso ay ka qaaday magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada biliiska ee maamulka hirshabeelle oo dad aad fara badan markii ugu horreysa u taxaabay xabsida ku yaala magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe maxkamadda sare ee maamulka puntland oo faahfaahin ka bixisa kiis loo haysto siyaasi caanka ahaa deegaanada maamulka puntland kaasoo in muddo ah ku xirnaa magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland intaasaad maqasheen waxaa hayn qodobada ugu doo korroon warka habeen reediyo cadaado goor u diyagarooba warkaas soo qaafas
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa isniin talada soo gelayso taariqay ku astiisan tahay afar iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal caaway waxaa noo warramayaa saaxiibkii jile jaamac jile jile mahadsanid xasan axmed maxamed saaxiib yael waxaad ku soo dhowaataan warkii oo intaa ka faahfaahsan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya senatar abshir buqaari ayaa kulan maanta waxa uu magaalada kismaayo kula qaatay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka jubbaland xilli dowladda federaalka ahi aysan weli aqoonsan maamulka dib isugu door talada maamulka jubbaland cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan magaalada kismaayo ka soo diray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senatar abshir bukhaari ayaa maanta kulan la qaatay baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland kulankani oo ay goobjoog ahaayeen xubno isugu jiray labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulankan inta uu socday waxaa la isku weydaarsaday sidii ay wada shaqayn toosa u dhex mari lahayd baarlamaanka aqalka hoose aqalka sare iyo kan jubbaland taas oo xubnihii kulankani ka qayb galay ay carabaabeen in la helo wada shaqayn toosa oo dhex marta baarlamaanada aqalka sare aqalka hoose iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira kulanka oo ay saxaafaddu dibadjoog ka ahayd ayaa sidoo kale looga hadlay sidii looga gudbi lahaa dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya baarlamaanka jubbaland gaar ahaan xubnaha guddiga dastuurka ayaa goobta ka sheegay in aan la tashi lagala samayn qodobada qaar ee ay dib u eegista dastuurka dalka oo ay waayadan dambe guddiga joogtada ee la socodka dastuurka dalka wadeen guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan oo kulanka goobjoog ahaa ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay inay ilaaliso dastuurka qabyo qoraalka dalka oo iminka dalka lagu hagaayo ergada soomaaliyeed oo ka badan sideed boqol aa ansicisay ee inoo yaala ama qabyo ha noo ahdo ama hanoo dhismaa hanoo dhammaystirnaadee halkaasaa sharci noo ah kan annaga noo gaarka annagu noo gariya laakiin kaasaa na wada khuseeya waxaan idinka codsanaynaa in aad ku dadaashaan intii awooddiinna ah sharciga dadkao dhan inay u hoggaansamaan annaga diyaar baanu nahay haddii aan qalad galno inala saxaan diyaar u nahay dadkiina sixi lahaa waa adinka diyaar baanu nahay soomaalin baan nahay meel kale uma soconno marka madaxda soomaaliyeed inaad gaarsiisaan in hal taako oo dastuurkaa gudubsan inaana diyaar u ahayn hal taako oo dastuurkaa uuna qabin inna lagu dhaqana diyaar uma nihin waa isdoorannay dastuurkaana siinaayo waa isdoorannay dastuurkeenna maamul goboleedaana siinaayo diiddo qayaxan ma yeelin diiddo qayaxan ma yeelayno waadna ku mahadsan tihiin waadna soo karaamayseen intaasna waa idiin dhiibaynaa waana waadna na xukumi karta marka waanu noo xiran yahay abshir bukhaari guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ayaa dhinaciisa ballan qaaday in aqalka sare uu joogtayn doono wada shaqaynta dowlad goboleedyada dalka wixii caqabad ahna aqalka sare ay diyaar u yihiin sidii loo xallin lahaa tabashooyinka dowlad goboleedyada dalka ka jira nidaamka aan ku wada shaqayno iyo matalaadda nalku leeyahay oo nalka fili kara waxay tahay sidaa la socotiin soomaaliya kun sagaal laba kun iyo labaiyo tobankii augosto bishii koowaad waxaa la ansixiyey si kumeel gaara loo ansixiyey dastuur federaal ah dastuurkaas qodobkiisa koowaad koowaad waxa uu sheegayaa dalka soomaaliyeed inuu yahay jamhuuriyad federaal ah jamhuuriyad federaal ah haddaba federaalku muxuu yihi federaalku af soomaaliga waxaa la yidhahdaa federaalisamka waa baahinta xukunka xukunkiioo la baahiye waayo markii si loo macneeyo cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waddo qorshe cusub oo magaalada muqdisho looga dhisayo garoon diyaaradeed oo casri ah lana jaan qaadi kara garoommada caalamka kulankan oo ahaa mid wadatashi ahayna soo qabanqaabisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya wasaaradaha duulista hawada ee maamul goboleedyada sida maamulka hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed sidoo kale waxaa kulanka kasoo qaybgalay xubno ka socday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ee gobolka banaadir kulankan oo ahaa mid wadatashi ah ayaa wasaaraddu waxay uga gol lahayd islamarkaana ay ku soo bandhigtay naqshad cusub oo lagu dhisayo garoon cusub oo laga dhiso magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxayna wasaaraddu sheegtay in loo baahan yahay garoon cusub oo la jaan qaada garoomada caalamiga ah ee caalamka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde uusan xamili karin duulimaadyada kala duwan ee soo gala magaalada muqdisho ee caasimada dalka isla markaana loo baahan yahay garoon casri ah oo la jaanqaada guud ahaan garoomada diyaaradaha ee caalamka sida la wada ogsoon yahay aeroboorka magaalada muqdisho waa aeroboor oldhigihoo xilli hore waxaa la diyaariyey oo xilligii dowladdii dhexaba ay ahayd in laga guuro oo meelaha qaarkood assessment lagu sameeyey laakiin aan lagu guuleysan hadda oo magaalada ay hormartay oo waddanka uu hormaray oo diyaarado caalamiyaho internationala ay xilli kasta imaanayaan aeroboor waasaca in la helo oo caalamiya oo internationala oo diyaaradaha internationalka la jaan qaadi kara in la sameeyo waxay u tahay soomaaliya guul ayay u tahay magaalada muqdishona waxay u tahay guul ayay u tahay dhanka kale xubnaha kulankaasi kasoo qaybgalay ee ka socday maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ayaa soo dhoweeyey dhismaha garoon cusub oo yeelato magaalada muqdisho waxayna sheegeen inay la shaqayn doonaan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya eeda eeda handhawaayaan walay garoonkaas walbadanku kaaba doona dhina walba haddii nasiibsho nagado lakuweelo hirshabeelle lakuweelon wali nagada doona ka hirshabeelle hagiliya faa'iido badan haddii south west nasiibsha nagadoon wali nagada doone south west faa'iido badan ha geliyi doon ummadda soomaaliyeed dhan ku faa'iidaysada doonta insha allahu tacaala saasaan rajeeyana in lasii laba jabaaro oo qorshahaas lasii hormariyo oo kulamada noocan oo kale ah la joogteeyo si arrintaasi loogu loogu maradhali loogu mara dhaliyo xaqiiqatan dowlad goboleedka hirshabeelle oo aniga aan maanta ka socdo ee, wax walbo ee, qaranka lagu horumarinayo ee, waxaa waaye diyaar ay u tahay ee, boqolkiiba boqolna waa soo dhaweynaynaa arrintaas wasaaradda gaadiidka ee ee dowladda federaalka soomaaliyana waa kala shaqaynaynaa
diyaar u ah insha allah inaan waqti badan gelino sidii aynu usoo dhammaystiri lahayn eh, sida aeroboor cusub aan u samayn lahayn insha allah waa rajeynayaa marka wasaaradaha eh, labada eh, eh, dowlad goboleed iyo maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda amnigaba inay nagala shaqeyn doonaan Eh, arrintaas sidii ku xaqiiqoobi lahayd oo ku shaqeyn lahayd insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay guusha waa muuqataa waxay u baahan tahay keliya inaynu commitmentiga aan nahay aan sii xoojinno haddii aan la yihahdo aan sii xoojinayna insha allah si kastaba naqshadan ay soo bandhigtay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ah haddii laga dhiso magaalada muqdisho mid la jaanqaadi kara garoomada caalamka ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalalka horumaray afar iyo tobankii oktoobar oo ah maalin xusuus mahadhaleh ku reebtay ummadda soomaaliyeed ayaa maanta laga xusay geyga soomaaliya laba sano uun kadib weerarkii argagixiso oo maanta oo kale magaalada muqdisho ee caasimada dalka lagu qaaday afar iyo tobankii oktoobar ee sanadii laba kun toban iyo toddobadii magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa gilgilay qarax xoogan oo gaaray waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxa uu ku qarxay isgoyska soobe oo ah goob aad u mashquul badan islamarkaana ay ku sugnaayeen dad fara badan oo usoo tegay camalo kala duwan sida shaqooyin waxbarasho iyo howlo kale oo shaqo qaraxaasi ayaa sababay dhimashada shan boqol iyo konton qof iyo dhaawac intaasi ka badan waxaana uu dalku galay xaalad murugo oo madow maalintaasi ayaana soomaalidu u astaysay qaar ka mid ah maalin madow oo ka dhex muuqata maalmaha soo mara soomaaliya maanta oo kale ayay ku beegneed afar iyo tobanka oktoobar waana laba sano kadib waxaa maantay magaalada muqdisho laga xusay maalintaasi waxaana taallo laga dhisay goobtii uu qaraxaasi ka dhacay isugu yimid dad baroordiiq ah oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho maadaama saameyn mahadhale ay dadka soomaaliyeed ku reebtay arrintii ka dhacday afar iyo tobankii oktoobar laba kun toban iyo toddobadii isgoyska soobe ee magaalada muqdisho munaasabadaasi lagu xusayay afar iyo tobanka oktoobar ee maalintii xanuunka badnayd ee soo martay soomaaliya ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay soomaaliya kuwa haatan xilal ka haya dowladda talisa iyo dad shacab ah oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho guud ahaan shacabka oo ay mahadho ku reebtay arrinkan ayaa u ducaynayay dadkii ehlada ahaa ee ay ku waayeen qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir xokayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir taabit cabdi maxamed ayaa ka hadlay arrinkan waxa ayna si wadar ah u cambaareeyeen maalintii xanuunka badnayd ee soo martay soomaaliya sidoo kalena waxa ay tilmaameen islamarkaana ay u tacsiidiyeen dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay weerarkii arxan darro ee afar iyo tobankii oktoobar laba kun toban iyo toddoba ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho si kastaba dowladda federaalk ee soomaaliya oo ballan qaaday in ay jawaab cad ka bixin doonto weerarkii arxandarro ee ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaan weli jawaab lixaad leh ka bixin arrinkaasi lamana oga goobta ay dhegaha al-shabaab gaari doonto jawaabta ay bixiso dowladda iyo shacabka soomaaliya oo isku duuban afar iyo tobankii oktoobar markii uu dhacay qaraxii soobe ee laba kun toban iyo toddobadii kadib dowladda soomaaliya waxa ay aasaastay ciidamo loogu magacdaray afar iyo tobanka oktoobar kuwaasi oo haatan ku sugan qaybo ka mid ah soomaaliya balse aan si diiran u howlgelin islamarkaana aan ka jawaab celin arrinkii arxandarro ee ka dhacay soomaaliya guud ahaan shacbiga soomaaliyeed laba sano kadib ma helin jawaab cad oo laga bixiyey weerarkii arxandarro ee ka dhacay afar iyo tobankii oktoobar magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya balse mas-uuliyiinta haatan haysa talada dalka ayaa ballan qaaday in jawaab cad ay ka bixi doonaan weerarkii arxandarro ee afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamada maamulka hirshabeelle ayaa dadkii ugu badnaa maanta u taxaabay xabsiyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe kadib dilal xalay ka dhacay magaalada jowhar ciidamada booliiska maamulka hirshabeelle ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxa ay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ka bilaabeen howlgallo kala duwan kuwaasi oo lagu baadigoobayay dhallinyaro dilal ka geystay xalay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada booliiska maamulka hirshabeelle ayaa howlgalkaasi kusoo qaqabtay boqolaal dhallinyaro ah oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada jowhar ay ka kooban tahay waxaana wararka ay nagu soo gaarayaan in saldhigyada magaalada jowhar ay buuxdhaafiyaan dhallinyaradaasi laga keenay xaafadaha kala duwan ee magaalada jowhar saraakiisha ciidamada booliiska maamulka hirshabeelle oo si hoose warbaahinta xog u siiyey ayaa sheegay in dadkan laga dhex baadigoobayo dadkii xalay dilka ka geystay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe saldhigyada magaalada jowhar ayaa maanta waxaa soo buux dhaafiyey waalidiin raadinaya carruurtooda oo lagu soo qabtay howlgallo ay sameeyeen ciidamada booliiska maamulka hirshabeelle tan iyo markii la dhisay maamulka hirshabeelle waa howlgalkii ugu baaxadda weynaa oo ka dhaca magaalada jowhar waxaana lagu soo qoqob dad kor u dhaafaya laba boqol oo qof sida ay wararku sheegayaana waxa ay carag ka dhalatay howlgalkaasi iyo dadka lagu soo qoqobtay waalidiinta qaarkoodna waxa ay tilmaameen in haddii cadaaladda la marsii waayo carruurtooda ay banaanbaxyo ka dhigi doonaan magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe maamulka puntland ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen kiis loo haysto siyaasi caan ka ahaa deegaanada maamulkaasi oo in muddo ah ku xiraa magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland soomaaliya siyaasigan oo lagu magacaabo muuse cali jaamac oo ay dhowaan xireen ciidamada maamulka puntland ayaa loo haystaa gaf sida ay sheegtay xeer ilaalinta gobolka bari ee maamulka puntland uu u geystay xeer ilaalinta iyo guud ahaan maxkamadaha maamulka puntland xeer ilaaliyaha guud ee gobolka bari bashiir ismaaciil axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu ku gafay dhammaan maxkamadaha maamulka puntland iyo shuruucdooda isla markaana uu ku indha adag yahay weli hadalkii uu yidhi xeer ilaaliyuhu waxa uu sheegay in garsoorka iyo dhammaan xeer ilaalinta kale uu ku gafay isla markaana uu sheegay in ay yihiin kuwo caadaqaatayaal ah muuse cali jaamac oo ah siyaasi isla markaana haatan ku eedeysan gaf uu u geystay garsoorka maamulka puntland xeer ilaaliyaha oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waxaa maanta afar iyo tobana maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari qaybta ciqaabta la hor keenay muuse cali jaamac oo saad la socotaan baryaha social mediaha ay ku dhex maraysanaysay aflagaadda uu u geystay garsoorka puntland isagoon kala reebin qofku shaksi waa ka dacwoon karaa oo cabasho waa la iman karaa anuu xerarkii gobolkaan ahay weli cabasho uu leeyahay ma arag dhibaato u sheegay lama iman si xurmaysan baa maxkamadaha ku soo galaa loogu yimaadaa si xurmaysanna waa lagu qaabilaa ma garanayno waxa ku kalifay inuu garsoorka puntland oo dhan ilhaameeyo oo uu ku sheego inay qaataan laalooshka oo weliba uu ku adag yahay oo si fiican ugu indha adag yahay oo leeyahay anaa caddaynaya iyo kelmadda waanir maxkamad baan horgeynay dad baa waxay lahaayeen wuxuu u xiran yahay siyaasad iyo arrimo dowladeed midna uma xira wuxuu u xiran yahay qodobka oo dhigaya cid kasta oo u gefta garsoorka laamaha dowladda iyo cid kale oo aan mudnayn in gefkaa lagu sameeyo qofkaa in lagu eedeeyo ciqaabteedana wuu leeyahay waxaan horgeynaa maxkamadda ilaahay diintiisa kuma bannaana shaksi in loo gafo ama cid loo gafo dastuurkana kuma bannaana xeerarka dalka u yaallana kuma bannaana waa nin odayoo mutacallima sidii la sheegay kuma bannaana xataa xeer beytiga soomaalidu leedahay oo xeerarka soomaaliyeed oo geedka loo fadhiisto in qofka lagu jaa'ifeeyo ama la caayo meel ay ku bannaan tahay in dad loo gafo sharaftooda iyo karaabadooda loo gafo kuwani xasaanad bay leeyihin waa garsoorka dalka ma caddayn karo xataa laba qof ay istacweynayaan maxkamadda muuse oo la yimi oo cabasha ka timi inta maxkamaddaa joogay sagaal sana jooga maan arag waa wax isagu iskii u maagay sharcigaanuna horgeynay insha allah ciddii kale oo u gafto hay-adaha dawliga ama ciddii mudan in la xurmeeyo u gafta ama shaksiga soomaaliga u gaftana oo muwaadinkaana saasaan horgeynay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maanta waxaa kusoo gabangaboobay kulan looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa fatahaada uu sameeyo webiga shabeelle ee marah magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulle cusmaan ayaa warkan magaalada jowhar inooga soo diray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayey sida looga hortagi karo fatahaadda webiga shabeelle uu sameeyo waxaana kulanka ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ka howlgala magaalada beledweyne kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale waxaana uu sheegay in ay jirto khatar ku aadan fatahaadda uu sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne inaan halkan kusoo gebagabeeyno shir looga hadlayey ka hortagga biyobaxada gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyn iyo dhammaan gobolka hiiraan oo runtii maraya xaalad aad u sarraysa oo aan qiyaaseenno inay maaragtay biyuhu maalin kasta iyo habeen kasta iyo daqiiqad kasta inay soo bixi karaan waxaan maanta la shirnay dhammaan hay-adihii samafalka kuwii eh, caalamiga ahaa iyo kuwii local n g ska ahaa inay u diyaargaroobaan sidii loo kaalmayn lahaa dadka la qiyaasayo inay ka barakacaan eh, fatahaadda biyaha Eh, anagoo ku hadlaaya magaca gobolka hiiraan waxaan abiil u jeedinayaa dhammaan hay-adaha samafalka dhammaan beesha caalamka dadka daneeya bini'aadanimada inay u soo gurmadaan dadka eh, la qiyaasayo inay maaragtay maxaan ku idhaahdaa eh, eh, eh, ay ku dhuftaan daadadka biyaha ka soo rogmada webiga oo oo oo la qiyaasayo inay ku guryo beelaan ay ku xoolo beelaan inay u soo gurmadaan eh, gacan la siiyo loo diyaariyo eh, hooy iyo biyo iyo cunto iyo dawo iyo security loogu diyaariyo meelaha maxaan ku idhaahdaa loo qiyaasay ama loo eh, disaangareeyey inay u qaxaan oo ah meelaha joogoodu sarreeyo hay-adaha samafalka ka howlgala magaalada beledweyne ayuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan wax u qabashada dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada kale iyadoo qaarkood hay-adaha lagu eedeeyo in aysan wax u qabanin dadka ku nool magaalada beledweyne waxaan u jeedinayaa baaq beesha caalamka hay-adaha samafalka united nationka iyo dhammaan daqbixiyaasha caalamka marka maalmahan oo dhan isha ayaan ku haynay waxaan eh, maalmahan aan la joognay lix mitir wuxuu soo maray shan mitir wuxuu soo maray afar mitir wuxuu hadda wuxuu maraa maximumka ugu sarreeya ee fatahaadda la rajaynaya waxaa waaya markuu gaaro toddoba mitir oo hadda aan taagannahay waqtigeedii marka waxaa muuqata halis waxaa muuqata khatar oo daqiiqad kasta ay dhici karto biyobaxadda inay dhacdo marka eh, sidaas ayaan maanta nagu khasbaysa inaan diyaargarow eh, maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha samafalka oo iskaashanaya inaan u diyaargarowno inay dhici karto masiibadaas daqiiqad kastoo soo socota ee u diyaargaroobaan inay tagaan meelaha loo asteeyey inay tagaan oo ah meelaha joogoodu sarreeyo sida maxaan ku idhaahdaa eh, bannaanka ceel jaalle iyo meelaha kale oo loo diyaariyey oo aan ku diyaarinay shelters iyo cunto iyo biyo aan ku diyaarinay inay u diyaargaroobaan inay markasta ay ka filjignaadaan oo ay xirxirtaan alaabahooda oo ay maxaan ku idhaahdaa eh, samaystaan meelihii ay ku kaydsan lahaayeen eh, maxaan ku idhahdaa alaabada guriga looga tegaayo eh, diyaargarow inay sameeyaan marka daqiiqad kasta way dhici kartaa ilaahay hadduu yidhaahdo eh, waxaan rajaynaynaa mashruucaas oo socon doono muddo laba sano ah mar dhow in la- in la dhagax dhigi doono oo maxaan ku idhahdaa maalin maalgelintiisu ay naga saacidi doonaan international communityga khaasatan eh, european unionka ayaan rajaynaynaa insha allah mar dhowna waxaan rajaynaynaa mashruucaas in la dhagax dhigi doono Eh, markii la dhagax dhiga oo muddadaas labada sano u dhammaadana in magaaladan ay yaraa doonto biyo badan inay ka soo baxaan guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudanow intaa waxaa ku dhan warkii habeenay raadiyaha cadaado ood kala socoteen mawjadda sideed sideed dhibic shan megaartistan iyo intaa ku kulmayna warkan warka xiga waa xubnihii radio cadaado idin leh isma dhaafno